فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo maanta madaafiic ku garaacay saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin beli duugle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xaaladda adis ababa oo cakira mucaaradka oo ku sii siqaya iyo abiye axmed oo ciidamadii ugu badnaa ka qaaday dhulka soomaali galbeed si uu u difaaco adis ababa ajaaniibta oo aanan meelna kaga bixi karin adis ababa sababa ku aadan afduubka oo aad u batay wararkii ugu dambeeyey xaaladda adis ababa iyo aqoon-yahan falanqeeyey xaalka magaaladaasi ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan xildhibaanadii sida buuxda ee indhala'aanta ah u taageeray itoobiya oo loo hooyday lana raaligeliyey xilli ay ahayd in tillaabo laga qaado yaa arrinkaas sameeyey oo tillaabadaasi qaaday waraysi iyo umuurahaasi ciddii ku tallaabsatay ayaad dhegaysan doontaan muddada aynu ku guda jirno barnaamijkeena sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan laba ruux oo ku dhaawacmay gaari ku rogmaday isgoyska fagax ee magaalada muqdisho reer muqdisho oo ka cabanaya wadda xumo iyo biyo jaray waddooyinka ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan qodobbadaasi xubinta habeen kasta oo jimco ah caawo kale aad dhegaysataan ha aynu ku soo ururinno howlgalladii iyo fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin toddobaadkan sii dhammaanaya iyo xubinta caafimaadka ayaan caawa barnaamijka ku soo diyaarinnay maxamed shiikh ayaa igala qayb gelaya aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين caawa waa habeennimo jimco ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kalena waafaqsan shanta bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka ciidamada mujaahidiinta maanta waxa ay madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidamada maraykanka ee belidoogle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose madaafiicda ayaa gudaha ugu dhacday saldhigga waxaana jira khasaare gaaray ciidamada maraykanka inkastoo idaacaddu aysan helin faahfaahin ku aadan weerarkaasi xarakada shabaabul mujaahidiin dhankeedana faahfaahin lagama helin maraykankana inta badan soomaaliya waxa uu ka dhaxlo kama hadlo oo ma faahfaahiyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag idaacadda alfurqan ayaad nagala socotaan barnaamijka dhuuxa qaybihiisa hore ayaan tallaabsanaynaa markaan kusoo dhowaada xalqada soddonaad ee xubinta caafimaadka oo habeen weliba aad ku dhegaysataan barnaamijkeena dhuuxa doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ah laba xubintan soo jeediyay ee dhegaysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor waxaa jira cudur sheele la yidhaahdo cudurkan noo qeex waxa uu yahay iyo waxa keena Eh, bismillaah waa mahadsanta sheelo waxaa loo yaqaanaa hydrosil waa inay bararaan maqaarka xaniya ay ku dhex jiraan halkaasna ay biyo badan galaan Eh, calaamadihiisa eh, calaamad badan ma laha wax calaamada ma laha ilaa markii laga reebo inuu xaniya ay bararaan waxyaalaha keena waxaa ka mid ah eh, labaa loo kala saaraya waa congenital oo ay tahay process eh, vaginalis u dhexeeyay abdomanka iyo storogeta macnaha urku jirta iyo xaniyaha yaan si fiican u xirmin kadibna caruurta waaye kadibna waxaa soo raacaya britonial fluidka soo galaya meesha midna waa acquired oo waxa waaye qofkiiba helaya yacni asigoo aan ma ku dhashay kadib ba ku dhacaa sida infectionka ku dhaca oo kaleeto ama caabuqa ku dhaca epididimiska okitis tesiska ama xaniyada parasitekan la yidhahda asna filariasna wuu keenaa Eh, sidee loo baarayaa qofka waa inuu isbitaalka imaado dhakhtarka baaritaan ku sameynayo qalabku isticmaali doona dhakhtarka waxaa kamid ah altrason qeybta loo yaqaana dobla oo xididada iyo biyaha ku jira iyo meesha lagu kala cadeynayo daaweyntiisana waa hydroselectomy in macnaha laga saaro biyahaas meesha Eh, bulshada in badanna way ka xishootaa waxaan leenahay marka cudur lagama xishoodo daaweynna lagama xishoodo ha iska soo gaareen hana iska daweyn waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
markaana muqdisho isgoyska fagax oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay dadku ka cabanayeen waddaxumo iyo biyo jaray waddooyinka ayaa maanta waxaa ku rogmaday gaari ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhaawacantay gaarigan kaas oo ahaa kuwa xamuulka ah qaar ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa arrinkan ka hadlay iyagoo sidoo kale aad kaga cawday burburka iyo biyaha waddada jaray
gaariyaa meeshaan ku guddoome dhibaatadani way iska badan tahay meeshana canshuuray wax walbana da- dalka way bixiyaan waxaa codsanayaan inay ee, noola fidiyo gargaar oo meeshaan nala habeeyo dadka soomaaliyeed haa annaga waxaan rabnaa bajaadle haddaan nahay waddaha marra ma lahan adaka meelaha marra ma lahan baabuurta waaweyn kuntararka haddoo nagu soo dhaca dhibaato waaye ummadna waa baar- waa baabee bajaajka khataarkaa wadaa lacag canshuurta waa laga qaadaa dowladda intaan marayna annaga ma biibeyna diyaarad ma wadanaa baabuurka haddoo soo gadoob yaa noola qabsaa baabuurka haddoo soo gadoomo waxawaaye khatar waa ummadda waa baabee dhowr dhowr baabuur noo ku doonta meeshaan waxaweynu waxaweynu dheelkaas dadkoo baabiya maxaa dhacay dadka cajiin oo kaliya lugu ka dhigaa maxaa sameynaa marka annaga anagu awal xabsi ku jirna haddana xabsi labaad ma sii geli karno آه. عشر وضعنا ورح تبعنا آه ما حصلنا كنت بعد عليك ابن وبابا ومضوخ بابا عرض الباور كاسيس كاوي wahay magacaygu waa faraax maxamed meeshaan waa isgoyska fagaxsaana u taalaa dhiiqa waaye hadda gaarigaa ku ah meeshaan ku guddoome laba wiilaa ku dhaawacantay marka canshuur waa bixinaa wax kasta waa dhiibna haddana waddanka saana u yaalaa wax lagama qaba haayo halistiisa aaday halis u taa meeshaan marka ilaa- ilaaha naga so- nagu amaansado aa baabuurta macnaha dadka ka kor dhacayso xamuuliyaashan in nalaga habeeya codsanaynaa wabilaahi towfiiq ana laga habeeya marka waxaa waaye codsigeena intaasaa u diraynaa dowladda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waayahay markaan aan u dhaqaaqno dalka etoobiya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xooggan nuucooduna lagu tilmaamay kuwo cusub ayaa laga soo warinayaa gudaha dalka etoobiya xilli mucaaradka ah ay ku sii siqayaan magaalada adis ababa ee caasimadda u ah dalka etoobiya maamulka abiye axmed ayaa waxaa la soo darsay xaalad aad u cakiran waxaana ciidankii ugu badnaa ay ka daabuleen dhulka soomaali galbeed kuwaas oo u jihaystay magaalada adis ababa si ay kaga difaacaan mucaaradka oo jihooyin kala duwan kaga sii gurguuranaya adis ababa jenaraalka hogaamiye ciidamada xabashida etoobiya birhaanu jura ayaa amar ku bixiyey in gaadiidka gaashaaman lagu xoojiyo ciidamada difaacaya adis ababa sawiro muujinaya gawaarida ka baxay dhulka soomaali galbeed ayaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana ka muuqanaya kaarayaal duugoobay oo kuwii soofiyetiga ka dambeeyey oo xabashida etoobiya ay ku dagaalamayeen dadka ku sugan dhulka soomaali galbeed waxa ay sheegayaan in inta badan la qaaday hubkii cuslaa ee yaalay xerada ciidamada gumaysiga etoobiya ay ku leeyihiin magaalada guday waxaana loo raray dhankaas iyo adis ababa jabhadda amxaarada evano ayaa u muuqata in ay doonayso inay afgembiso dowladda abiy axmed iyagoo markaan ka go'an in ay gacanta ku dhigto magaalada adis ababa in badan jenaraaladii iyo ciidamadii ka tirsanaa amxaarada ee ku jiray maamulka abiy axmedna waa ay goosteenoo waxa ay ku biireen jabhadda vano ee mucaaradka ku ah dowladda etoobiya haddaba aqoon-yahanka soomaaliyeed cabdiwahaab sheekh cabdisamad ayaa ka hadlay xaaladda etoobiya waxaana uu sheegay in adis ababa wax yar loo jiro magaaladan aan meel looga bixi karin oo cid kasta oo ajnabi ah oo magaalada ka baxda la afduubanayo sidoo kale cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxa uu soo hadal qaaday arrimo la xiriira ciidamada masaaridda ee la doonaya in la keeno soomaaliya iyo cabsida etoobiya ka haysata ciidankaasi etoobiya hadda way kala daadatay fano fano wad yani waxa amxaarti boqolkiiba toddobaatan iyo shan in ka badan dhulkoodii way haystaan bal xataa waxa weeyaan een, xuduudka u dhexeeya yani waxa weeyaan een, amxaarada iyo sudan oo yani dhulkan uu leeyahay fashaqa fa- farmlandka yani dhulkan beeraha ku badan ilaa xuduudka yani wadanka sudan gacantay ku gacantay ku dhigeen oromo waxa weeyaan dhulku waxa gobolka oromia gobolka ugu weyn uguna dad badan boqolkiiba sideetan iyo maarta yani dadka yani wadu ah koo iyo labaatan gobol waaye ilaa iyo sideed iyo toban gobol waxaa gacanta ku haya oromo liberation army intaa waxaa ka soo godan tigray nimanka la oran jiray oo runtii yani prime minister dr abiy uu weerar ku qaaday lix boqol oo kunna uu ku- uu ka dilay maanta gobolkoodii ayagaa xukuma waxay wayna kala jabeen depression oo micnaha ninkii ah Gabra- Gabra- gabra michael oo ninkii madaxweynaha ka ahaan jiray tigray ayaa maanta awoodda ugu badan haysta ninkii la oran kara kajaho yani reda reda isagana maanta waxa weeyaan oo maamulka kumaalgaarka ah madaxweynaha kumaalgaarka ahna waxa weye runtii dhinaca abey buu aaday marka khilaaf baa ka taagan oo micnaha hadda waxaa- waxaaba dhici kartaba inay ku dhawaaqaan inay etoobiya ka madax bannaan yihiin marka wadanka magaalada la Addis Ababa waxaa ka taagan way cakiran tahay yacni waxa weeyaan Addis Ababa soddon kilomitir bannaanku un bixi karta waa lagu afduubayaa ama waa lagu dhacayaa ama waa lagu dilayaa yacni ethiopian ethiopian airline haddii aad trust ku tahay magaalada Addis Ababa aad trust ku tahay oo hotel lagu dejiyo airlineka waxay leedahay hotelka kama bixi kartid ilaa brisbane aan ku imaano haddaad ka baxdid yani mas-uulka adaa qaadaya manaha yani that's your- yani at your- at your own risk haddii lagu afduubo aniga shuqul kuma lihi yacni waxa weeyaan amniga magaalada ayaaba qalqal hadda ku jirba abiy marka wuxuu wuxuu doonayaa marka in yani dhibaatada gudaha ka hayo marka uu dhoofiyo uu dhoofiyo oo markuu abuuro wax imagination ah oo ay ku midoobi karaan dadka micnaha asaga ka soo horjeeda iyo qowmiyadahan etoobiya maanta is haysta muddo kale ay ku dhegan tahay marka wuxuu doonayaa marka inuu qowmiyadaha mideeyo oo marka soomaaliya uu cadow ugu dhiga tiyadeed marka amxaartad way diiday horomaduna way diiday yani waxa weye tigrayna wayba diideenba marka wuu kari laayahay marka xaaladda marka xaaladdii asaga ku cakiran midda labaad dadka maanta yani eh, waxa weeyaan etoobiya nala dhalatay oo walaalahan ku haya waxa weeyaan hadalki maanta ay ku hadlayaan yani waxaa dhici karta ayagoo sagaashan sano jira in maxkamad in lagu maxkamad lagu soo saara oo lagu maxkamadeeyo waa qara- waa qiyaamo qaran weeyaan qiyaamo qaran weeyaan maxaa yeelay etoobiya etoobiya shan iyo labaatanka sano ee soomaaliya ay soo gashay ay ku jirtay wax jidad ay- jidad ay dhistay ma laha yani iskuulo ay dhistay ma laha yani waxa weeye rug caafimaad ay dhiseen ma laha yani development ay keenaan malta shan iyo labaatankan sano soomaaliya ay ku jirtay waxay ku soo daldalaysay hub rasaas si marka ummadda soomaaliya isu gumaado oo is- isu layso oo isu naclada waxaan ahaynoo ka shaqaysay shan iyo labaatanka sano aan soo dhaafin soomaaliya ma jirto ka soo bilow markay soo galeen xilligii micnaha muqaawamada ay soomaalida ahaan oo islamic court union ka soo bilow labaatan kun oo qof oo soomaaliya ay dishay cid la xisaabtantay ma laha sideed boqol oo kun oo soomaali ah ayaa barakacday cid kula xisaabtantay ma laha yacni trillions oo micnaha property ay burburisay cid kula xisaabtantay ma laha oo micnaha yacni waxa weeyaan cid haba yaraatee la la fadhiistay oo xisaabaysa ma laha intaa waxaa dheer ciidamadan aan admis ahayn oo gudaha soo galay tacadiyaad badan bay geysteen oo hanti badan bay burburiyeen dad badan bay laayeen ilaa had kula xisaabtantay ma laha marka ninka soomaaliyeed ee maanta yacni baarlamaan ku jiro ama ma- yacni madax ah ee dhahay etoobiya waa walaalkeen etoobiya waa gacalkeenna etoobiya macnaha waxa yani waxa weye kama maarano waa qof ayada ay soo samaysay weeyaan waana qof yacni waxa uu samaynaayo ay tahay treason ay tahay waddanka masaarida waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan iyo afar dadka ku nool waxay degan yihiin hareeraha webiga niil waddanka intiisa kale saxaro waaye marka dadkaas marka waxay ku nool yihiin webigay ku nool yihiin haddii marka webigan uu uu biyo yareeyo waxa weeyaan masar waxay noqonaysaa inhabitable dalan la digi karay noqonaysaa marka security national security issue waay inay yacni way bi- wadankooda ay difaacdaan badooda ay difaacdaan halka etoobiya maanta ay ku doodaysa oo ay doonaysa inay xukunto kasoo bilow webi kasoo bilow ilaa badda inay xukumaan micnaha waxaa weeye hadda webiga way xukumeen oo daam bay u samaysteen daamkii isaga ahaa ayay maanta yani runtii ay webigii u samaysteen marka waxay doonayaan marka inay access u helaan baddi baddi inay tagaan weliba badda cas oo marka babel mamdal iyo iyo gacanka cadbeed intaba marka ay fadhiistaan haddii marka taa ay dhacdo masaarida waxaa ku dhacday marka waxaa waa national security marka waa national security issue waaye inay maana yani inay ka fikiraan ama amnigooda ay ka fikiraan maxaa yeele badda cad badda cad badda cadin waa laga waa laga degay webigina waa laga qabsaday marka waxa nolola u haray haba yaraatee ma jirto marka masaaridu waxa weeyaan hadda inay soomaaliya timaado oo ay soomaaliya kusoo gurguurato waxa weeyaan waa marriage of convenience alyahdaa yani waxa weeye laba waa laba wadan oo desperate isku ah oo macnaa danaha dana ay dani isu keentay weeyaan masaarida يعني kalgacal ay u qabaan soomaalida yani waxa weeyaan waxa weeyaan uguma soo gurmanayaan laakiin danahooda ay ka dhex arkeen midda labaad masaaridu ciidankan gudaha ka joogo waa ciidan mandate haysta oo african union ku imaaday yani etoobiya duqeynay dhabkay duqeynayaan iyo waxa weye waa iska sheekooyinka waxaa waaye macnaha maqaayadaha looga sheekeeyo weeyaan yani sheeko cilmi ma ahan sheeko saxa ma ahan sheeko xaqiiqana ma ahan masaaridu waxay ku joogaan mandate african union uu leeyahay mandatkaasna kama kama bixi karaan oo macnaha kama gudbi karaan oo macnaha yani ma ma duqeyn karaan macnaha waxa weeyaan ma duqeyn karaan macnaha wadanka wadanka Ethiopia sida hadda social media ay dadka wax magaratada ay sheegayaan hadalka oo hadal ku turugteen oo been oo haba yar tiradaan lahayn taa mid weeyaan maxay ciidanka waa ciidan African Union ka tirsan qaahira lagama xukumo waxaa lagu xukumaa Addis Ababa oo African Union African Union yani headquarter ama yani xarunta African Union ayaa lagu xukumaa maxay marka Ethiopia u cabsanaysaa Ethiopia waxay u cabsanaysaa mid waxa weeyaan yani etoobiya dhaqaalo badan bay ku qabtay soomaaliya ciidankan gudaha ka joogo etoobiya ka joogo gudaha soomaaliya ka joogo dhaqaalo badan baa lagu siiya caalamkaa ku siiya dhaqaalahaas wuu go-ayaa oo dib dambe looma arkayo taa mid weeyaan midda labaad waxaa weeye maanta etoobiya waxa laga weydiiya arrimaha soomaaliya wadda waa anka state waa anka state hadda haddii ay soomaaliya ka baxaan ciidankooda ay ka lalaabtaan masar ay soo gasho masaraa marka bedelaysa oo noqonaysa marka anka state marka arrimaha soomaaliya waxaa laga waxaa laga weydiinayaa waddanka masar miday marka etoobiyaanka didiin taas waay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo habeen weliba oo jamco ah aynu kaga hadalno howlgallada ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin toddobaadkan sii dhammaanaya waryahan maxamed sheekh ayaa soo ururiyey oo aan idinku duwaya aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir cali sow dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ah laba habeen weliba jimca aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aad ku dhegaysataan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkaasi dhammaanaya dhacay ee ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ee aan diiwaan gelinay qodobada caawa miiska inoo saaran waxaa ka mid ah siddeed iyo labaatanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan kowda bisha sebtembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xirada idowdhigaal ah oo ay askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin magaalada baydhabo weerarkan ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed islabay guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku asqeeyey eelaboorka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xiro askarta uganda ay ku leeyihiin gegada diyaaradaha magaalada baraw ee gobolka shabeellaha hoose ilaa iyo haatan warqabadkeenama soo gaarin wax faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkan isniin sagaaliyo labaatanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan labada bisha sebtembar laba kun afar iyo labaatanka guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale waxay ku ragaal celiyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo weerarkan oo loo adeegsaday duqeyn ayaa waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya ee duulaanka ku jooga magaalada baydhabo waxaana lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan isla ciidamada xabashida etoobiya isla maalintii isniinta weerar ka dhacay afaafka hore ee degmada buulo xaaji ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland waxaana jira agabyo ciidan oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xirada loo yaqaano xiro koobaad oo ay askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ilaa iyo haatana ma soo gaarin wax faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheel madaa waxay ku qaadeen saldhig ciidamada yuganda ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose maalintii arbacada kowda rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan afarta bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey muraale waxaana laga soo furtay qoriga boosh uu ku hubaysanaa isla maalintii arbacada gelinkii dambe fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay xukun xadurida ah kaasoo lagu fuliyay askar ka tirsan dowladda federaalk oo ay soo qabteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askarta lagu dilay fagaaraha ayaa tiradooda gaaraysa laba askari waxaana lagu kala magacaabi jiray maxamed xasan maxmuud loona yaqaanay xamaali wuxuu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk isagoona tababar kusoo qaatay dalka elitreya yaasiin cabdulaahi oo loo yaqaanay cadeloof wuxuu isna ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan guutada lix iyo siddeetanaad isagoona ka howlgalayay madaxtooyada villa soomaaliya wuxuu tababar militari kusoo qaatay xerada belidoogleh oo ku taalo gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay fadhiisan ku leeyihiin ciidamada maraykanka guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar madaafiica ku qaaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliya waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray ciidamada shisheeyaha ee ku sugnaa gudaha xirada xalane ee ku taala magaalada muqdisho khamiis labada rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada shanta sebteembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan askarta kenya oo ku socdaalay inta u dhexeysa deegaanka kutulow ee degmada ceelwaaq ee gobolka mandheera ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya qaraxan ayaa lala beegsaday gaari taw ah oo ay ku rornaayeen ciidamada kenya iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askartii saarna gaariga tawga ah isla maantoo khamiisa gelinkii dambe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku qaaday xerada belidoogle oo ah taliska ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya wararka aan helayno ayaa sheegaya in madaafiicda ay ku hubatay gudaha saldhigga maraykanka ee belidoogle ee gobolka shabeellaha hoose dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka aan dib idinkugu celiyo maxamed daahir iyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
maanta siyaasiyiin ku jira dowladda federaalka oo labada aqal ka kooban ayaa waxa ay u hooydeen raaligelinna ay siiyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku jira ee sida muuqda u taageeray dowladda xabashida etoobiya iyagoo dalbaday oo difaacay in ciidanka etoobiya aysan ka bixin soomaaliya dadweynaha soomaaliyeed ee jooga gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa arrinkaasi u cuntami weyday aad ayayna kaga hadleen waana ay cambaareeyeen waxaana ay codsadeen in tallaabo laga qaado xildhibaanadaasi oo la soo xiro haddaba arrimahaasi waxa ay dhalisay inay cabsi la soo daristo xildhibaanada oo qaarkood ay hamiyaan inay isaga baxaan caasimadda muqdisho maanta ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo labada aqal ku jira waxa ay u tageen xildhibaanadaasi madaxa ayay u salaaxeen waxay yidhaahdeen waad ku saxan tihiin waxaad sheegteen wixii la idinka sheegayna ka raali ahaada taas oo dadku ay aad ula yaabeen bismillahi raxmaani raxiim halkan waa aqalka baarlamaanka golaha shacabka qaranka soomaaliyeed labadii gole ayaa jooga galabta halka waxaan ka soo saaraynaa war aan waxaa jirta ayaan dhoweyd xoogaa in golaha shacabka laysku qabqabsado xildhibaano ay wax ka yar dhaceen waxaan annagu anigoo aan rag aan ka mid ahay aan abolojees ka bixinnay xildhibaanadii meeshaan isku qabsaday oo ku murmurmay oo aan la rabin warkoodu inuu bannaanka u baxo oo uu bannaanka looga jawaabo xildhibaanadii qaar annaga haddii xildhibaanno uun u jawaabi lahaayeen waxay ahaalaheed weligeedna waa jiri jirta xildhibaanno kale fakar duwan arrintaasu waxay ahaalaheed normal laakiin waxaan abolojo siinna annagu buuxa xildhibaanadii koonfur galbeed oo dhibsaday in dad kala nuuca ay u jawaabaan oo ay jawaab kala duwan siiyaan waxaad og tihiin dalkan hadda madaxweynuhu inuu ka maqan yahay kusimana uu ka yahay guddoomiyaha golaha shacabka asagaa la shirna maanta waxaan rabnaa abolojeeskaas inaad naga aqbashaan oo haddii aad dhibsateen cid aan baarlamaan ahayn in laydinku abaabulo idiin jawaabtay raalli inaad ka ahaataan bismillaah waxaan rabnaa oo maanta shirar badan oo dhacay oo maalmaha isdaba jooga yaan wixii aan ku soo koobnay oon ku heshiinaan rabnaa inaan halkan ka sheegno waxaan ku heshiinay in dadka annagu aan matelno walaalaha reer koonfur galbeed waxyaalo badan oon u qalmin inay ka soo gaareen war murtiyeedkii meeshaan ay ka sheegeenna markaan akhrinoon wax turxaana inaysan ku jirin waxaan qaadannay waxyaalaha qaar ee social media ka baxay inaysan mudnayn waxaan isla qaadannay walaalahaas inaan raalli gelinno walaalaha aan afkooda ku hadlaynana waxaan rabnaa in social media maanta ka bacdi wararka xanaftale la joojiyo kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka haddaba waxa ugu wacan in la raaligeliyo xildhibaanada taageera etoobiya iyo waxa ku kalifa in xilligan ay bannaanka iskeenaan oo ay taageeraan etoobiya waxaa wax ka weydiiyey nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka banaadir nin etoobiya taageerahaya muslimna ma ahan soomaalina ma ahan waxa weeye waxaa gaaladu tabcato dabadhilifka loo yaqaano afka qaraad ee toraytarka loo yaqaan weeye etoobiya oo maaragtay dalkeennii iyo dadkeennii intii badnayd haysata intii kalena hadda maaragtay gudihii ugu jirto duulaana oo hadda maaragtay kuwa dayuuseena oo uu ka mid yahay haddii layku oran yahay muuse biixi ay badihii u saxiixayaan dadka caynkaasi in loo jawaabo horta maba haddii layku oran yahay mudna ee haddii waddanka dowladii ka jiri lahayd waa la maxkamadayn lahaa ma ahane inta la maxkamadeeyaa la toogan lahaa la layn lahaa maaragtay kulligoodna waa isla mid waxaan xasan gurgurta waxaan maqlaynay inuu lahaa etoobiya bad waa u ogol lahay laakiin dowladda dhex waa inay u saxiixdo marka wax dhariaadee layku oranaya saas weeye waxaa la garan layahay etoobiya lacag ma bixiso oo dhaqaalo lagama helo oo iyadaa gaaja oo iyadaa korkeeda injiri qoodaynaysa oo ayagiibaa baqbaqtinaya dadkoodii baa hadeele gobol walba baktiga la kala xabaari waaday kuwa u mudahoraadaha iyo etoobiyaan rabnaa maaragtay waxaan ku tilmaana haddee laykuuraya ma naqaan adugu waa niman doofaarka damiirka kala mid ah nooaha waxaa la yidhaahaa doofaarka u damiir xun kuwaasay la mid yihiin marka maaragtay in etoobiya loo sacabtumo oo maaragtay la yidhaahaa etoobiyaan rabnaa wax laga xishooda weeye wax nin muslimihina yidhaaha maahan nin soomaalihi wax uu yidhaaha ma ahan nin danaystaah oo dayuusha etoobiya soo tabcatay ayaana dadka soo abaabuloo lacaga sioo yidhi mudahoraada dadkuna haddee maaragtay nolol maalmeedkaas qadar yar bay iska iska siisanayaan waddanka dhan iyo diintooda dadka qaarkood marka sidaasaana haddee laykuuranayo u aragnaa waayahay in fartaag waayahay fartaag nabadoona een etoobiya een siyaasiyiin badan bay soomaaliya ku leedahay oo u shaqeeya xilligan inay bannaanka iskeenaan oo ay isqarin waayaan si buuxdana ay u ayidaan dowladda etoobiya maxaa ugu wacan bay kula tahay waxaa ugu wacan horta dadkan aad arkayso xildhibaanada sheeganaya kulli waxay intooda badan baasaboorro etoobiyaan iyo maraykan bay haystaan qofka bini'aadankahayna waddanka uu baasaboorkiisa haystuu ka tirsan yahay etoobiyana maaragtay iyo maraykankaa gadaal ka riixo inkasta haddee gaaladu dano kala duwan leedahay in muslimka la laayo oo dalka soomaaliyeed la qabsado way ka midaysan yihiin marka dadkaani dad waa hore maaragtay diinta ka tegey oo kiristaamay oo maaragtay waa wixii maaragtay eeyaha iyo doofaarka dhaqi jiroo raaci jiro doofaarka qali jiray ayay maaragtay maraykanku soo agaasimoo maaragtay xildhibaanna ka dhigtay waxaana dowlad soomaaliyeed ma ahane waa maaragtay cumalo cuno caamileen oo maaragtay maraykanku samayste weeye iyo etoobiya samaysteen marka ma aha soomaaliya ummadda soomaaliyeed waxaan marka ugu baaqaynaa inaysa kuwaas ku dadan oo dalkooda ay maaragtay etoobiya iyo gaaliya wixii lamida ka difaacdaan ayaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa waayahay waxaana ummadda soomaaliyeed waayo aragnimo ugu filan soomaali galbeed dadkaa kilarka shanaad say u laayaan oo u gumaystaan oo u xasuuqaan oo gabdhaha u kubsadaan oo xabsiyada ugu laayaan saasay rabaan in saas loo galay ayaguna rabaan warogaada saasaa idinku soo socota soomaaliyey haddiina etoobiya iska celin nabadoona in markii ay hadleen kadib in soomaalidu aad bay arrinkaa u dhibsadeen dad badan baa hadlay oo cambaareeyey ku baaqay in la soo xiro la maxkamadeeyo maanta in xildhibaano in baarlamaanka ka tirsan weliba labada aqal ayaa u hooyday oo u tegey xildhibaanadii etoobiya taageeray iyagoo ka raaligeliyey in hadaladii kaga yimid xubno dowladda ka tirsan iyo dadka shacabkaba maxaa keenay markii bay kula tahay in loo hoydo oo la raaligeliyo oo weliba iyagii in ah, lagu tilmaamo in ah, dad wanaagsan waa- waa qaybtoodoo kale waxaan badin meel macaan male maaragtay ninka yidhi etoobiyaan haddee laykoro yahay taageerahaya oo etoobiyaan rabnaa iyo markii dadka qaar cambaareeyay midka yidhi waa idin raalli gelinayna isla mid weye waa aragtay wax isdhaamaan male maaragtay doofaar iyo eeyoo kale wey marka etoobiya hadday maaragtay foolxumadeeda iyo gaajadeeda iyo macaluusheeda iyo maaragtay iyo intay madaha ugu la-anayaan u kala maaragtay dalaabahayaan ayaa maaragtay dadka risiqa ka raadinaya oo wax ka raadinaya dadkaan haddee laykuu ron yahay waxba uu la cabsiiyo waxaan maaragtay nimanka anigu waxaaman u arkaa nimanka etoobiya taageerahaya cid kasta ha ahaatee waxaa dadkii dabadaha la geeyey wey oo waxaa rag lagu samayn baa lagu sameeyaan isle waayo marka in cid kastoo etoobiya taageerta haddii la raaligeliyo oo waxyaabaha ay sameeyeen lagu taageero oo wax damqasho ah iyo tilaabo aan laga qaadin maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara haddaan sideeba etoobiya iyo waxa ay wadato aan oo dabadhilibshada aan la iska dhicin waxaa ka dhalan karta in la yidhaahdo soomaali baa waa jiri jirto ummad soomaali la yidhaha geeska afrika ku dhaqnaan jiray waayo etoobiya waxaa nooga filan kilibka shacab dadka jooga say ula dhaqanto ayaa noogu filan waayo aragnimo marka nin etoobiya taageeraya waa nin uurkii caloosha hooyadii isku jiroo kale oo waxba ogeyn ama dayuusoo ay wax ku soo sameeye waa in la laaya kuwa maaragtay ninkii etoobiya taageeradiisa laga maqlaba meeshii lagu dili kara waa in lagu dila masaajid hadduu ku dhex jiro masaajidkaa lagu dhex dilaya aniga say ila tahay ra'yiga aan qabo muqdisho bay joogaan in ah, lacagihii ummadda soomaaliyeed in ah, laga qaadayey baa lagu biilaa oo canshuurtii ahayd in etoobiya bay halkaasi ka taageerayaan siyaasaddeeda bay la dhacsan yihiin xilligan waxay leeyihiin etoobiya kama maarano soomaaliya lagama saarayo dadka muqdisho ku nool eh, waxgaradka ah iyo dadka uqaasha ah iyaga in ah, hortooda lagu hadlaya ka waran maxay tahay fariintaa u diraysa maxaa la gudboon dadka waxaa la gudboona horta nimanka ganacsatada tuurta siinhaya diintu waa ku dabagedisan tahay waxaan ku sheegahayaa dadkaas war xoolaha ilaahay baa idin siiyey meeshaad ku bixisa iyo sidaad ku maamushaanna ilaahay berri buu idinkula xisaabtami doonaa ee waxaa yeeshaa xoolaha aad maaragtay etoobiya maaragtay iyo dadka iyo xasan gurguurta iyo waxa idin laynhaya aad ku taageeraysaan oo siinaysaan waxaan kula talin lahaa inay hub kala baxaan oo kula diriraan Eh, midda kale soomaalida waxaan u sheegayaa gaar ahaan muqdisho ama ha joogto ama meel kasta ha joogte ilaahay u- addoommadiisa waxa uu siiyo awlaad baa ugu qaalisan awlaaddii meeshay diintii ku tarbiyayn lahaadeen oo mujaahidiinta ku soo biirin lahaadeen oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda hadday ku difaaci lahaadeen inay etoobiya carrituur u noqdaan iyo iyo turki iyo wixii la mida iyo ugaadha iscuno ilaahay waa idinkula xisaabtami doonaa ummad yahay soomaaliyeed ka fiirsada wiilashiinna xasan gurguurta iyo wixii la mida iyo lafta gareed xaabada dabka lagu shidanaya ka dhiganaya wallaahi aakhira waa laydinkula xisaabtami doonaa waana ku cadaab badan tahay wiilashiinnina wax cadaabaysaan cadaab baad u horseedeen oo maaragtay naartii baa ku wadaan idinkuna waa ku naar tegaysaan xoolihiinna iyo awlaadiinna ha ku naar tegin inaan leedahay soomaalida gaar ahaan ragga muqdisho kuwa muqdisho joogo saasaan ugu baaqahaya waayahay ugu dambayntii in ah, nabadoon fartaag waan soo gebagabeynayaa in ah, adoo mahadsan in ah, su-aasha ugu dambaysa in etoobiya waa ay sii kala tegaysaa meel ay isaga soo laabato ma joogto xaalad cakirnaan ah ayaa ka jirta adis ababa oo mucaaradkii ayaa ku sii siqaya nidaam sidaas u burbursan oo sii kala tegaya siyaasiyiin dad sheeganaya soomaaliyeed in waxay doonaanba ha ahaadaane inay maanta etoobiya taageeraan oo ay u arkaan etoobiya tii hore inay tahay ka heebaystaan in u- dad badan waxay leeyihiin waa wax run aad looga xumaado oo lala yaabo in maxaad adigu in ka dhaqan ahaan in ka waxgarad ahaan in aad ku leedahay kuwa weli etoobiya taageersan ee daba socda ee u arkaya inay iyaga wax ku yihiin
horta siyaasi waxaa la yidhaahaa nin caqlida oo siyaasadda garanaya oo waxa uu maanta samaynaya waxa ka dambayn doono berri imaan doona nin yaqaan oo wax garanaya siyaasi la yidhaah kuwaani siyaasiyiin ma ahan waa dayuusan xun oo haddii laykuuran yahay eh, maraykan iyo gaaladu ay soo tabcadeen weeye Eh, ninka maanta etoobiya oo caasimadii boqol kilomitr loo soo jiro oo qoloba qolo la diriraysa taageeraya filid dhammaaday ninkii lagu goostay weeye waxay kale ogyihiin ma kuwaasna siyaas siyaasiyiin ma ahan mana lagu sheegi karo wax uun maaragtay aan dheeli fuudkooda ayaa unbaa u muuqda wax kale haddii laykuuran yahay oo u muuqdaa ma jiraan iyo wax dambayn doona iyo cawaaqibtooda dambe iyo aakhiradooda iyo maaragtay ilaahayna niman ka furtay weeye oo kafaraa weeye gurguurtay iyo wixii la mid aha ayaa xoogaa sandareertaa siiya markaasi badda ku daato baddaa gale haddii la yidhaha dubaal ma naqaan odhan mahaya waa maaragtay waa bahalaha xasharaadka oo dabka markii la shilo ku daato kay la mid yihiin siyaasiyiin lama yidhaha kuwaas maxaad marka usoo jeedinaysaa oo tala siinaysaa qala waxaan siin lahaa ee, marka u horraysa war ilaahay u toobad keena naxariista ilaahay ha ka quusanine oo is odhanina waad gaalowdeen alla waad ka furateen marka u horraysa ilaahay u toobad keena muslim noqda oo gaalada ka hara oo dalkiina iyo dadkiina difaacda oo etoobiya iska difaaca iyo maraykan iyo turki iyo wixii la mid ah oo dadka oo maaragtay jaadka kusoo biira oo maaragtay cadowga iska dhacsha ma dalkanaad leedin war dalkeennii waxaa leedahay dalkiinii haddaad etoobiya u gacan gelisaan xaggee aadaysaan in etoobiya markaa idinma rabto ayagaa idinma idin laynaya laftigiina idin laynaya gaal waa la yaqaan markuu jaranjafka ku fuulo ayuu maaragtay dilaa jaajuuska iyo dabadhilifka xun waxaan leedahay ilaahay ka cabsada ilaahay u toobad keena oo kitaabka alla qaata oo ilaahay awaamiirtiisa raaca oo mujaahidiinta garab siiya oo etoobiya ka hara war ayaga war miyiina u jeedisay gabalgabal ugu kala go'do u laynaysa iyo macluusha laynaysa xaggee u socotaa saasaan kula talin lahaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
guud ahaana dhegeystayaal caawa intaas ayaan kusoo afmiirayaa barnaamijkeena ah dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيدا